kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijkani heesaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan ibraahimna waxauu naga soo gaaray hooyo timiro fiidow caraale habaryeer madiine fiidow caraale habaryeer maryan fiidow caraale cabdulaahi maxamed rooble faysal maxamed rooble aadan maxamed rooble axmed nuur maxamed rooble siyaad maxamed rooble faarax maxamed rooble hodan cabdulaahi aadan iyo badriyo siyaad maxamed dhammaan qoyska reer maxamed rooble iyo reer fiidow caraale waxay tahaniyad aroos oo farxad leh u dirayaan lamaanaha isdoortay baa layidhi ibraahim maxamed rooble iyo sahar sheekh saciid axmed oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana leenahay bay idhaahdeen gurigiinna guri kayr leh guulow ka yeel aamiin aamiin dhambaalkanna waxaa uu naga soo gaaray reer foodey farxiyo foodey abuukar foodey doctor cusmaan foodey aabo foodey xasan foodey cusmaan xuseen maxamuud taraq iyo waxay yidhaahdeen weriye maxamed mawlid maxamed iyo maxamed bilow cumar iyo ayaan cumar cabdulle iyo jihaan maxamed xasan fortuun yuusuf fiiqow iyo maxamed muude ibraahim iyo ibraahim cali nagruma muumino maxamed hiluule iyo maxamed cali xuseen iyo waxay yidhaahdeen xanafi xasey iyo hibaaq cali beba waxaana ay joogaan jalalaqsi iyo waxay yidhahdeen dhammaan reer xaaji cumar carabi waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaasiyaan caaqil maxamuud foodey iyo sagal sheekh maxamed oo ku aqalgalay jalalaqsi gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiinna arooskiinna aamiin dhambaalkanna caasha waxaa uu noogu yimid xildhibaan cabdilatiif maxamuud xaaji ustaad cabdifataax cumar gacal iyo axmed cali muuse yaxye xasan tifow zakariya maxamuud cabdi cumar xaaji cabdicasiis muxidiin xuseen muumin xasan cali axmed maxamed cali axmed yuusuf cilmi anwar xasan zakariya nusyaardi maxamed xuseen nuur weliw cadde iyo dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin inay hambali u diraan cabdiraxmaan cabdiqaadir xuseen iyo xamdi maxamed qase oo sagaal iyo tobankii bishan maarj arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin wadajire nabadgala dhambaalkanna waxaa lagu soo bilaabay marka hore waxaan salaamaynaa baxda v o a laanta afka soomaaliga gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka baa layidhi marka xiga bay yidhaahdeen annaga oo kala ah aadan isaaq xasan axmed ayaa tahaniyad direenna saaxiibo kalena way ku jiraan baa layidhi ehel iyo qaraabo maxamed isaaq axmed waa maxamed isaaq xasan axmed iyo aabe isaaq xasan axmed xaaji maxamed cali salaad shobow iyo aadan cali salaad axmed xaaji cabdiraxmaan waa xaaji cabdiraxiim macalin nuurow aabe maxamed xasan samow hooyo ambiyo robow isaaq iyo burudow xasan iyo muslimo macalin nuurow ibraahim waxay kala joogaan beljamka soomaaliya iyo kenya iyo meelo kale waxaanay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan ibraahim isaaq xasan oo ku magaca dheer shaahiyow iyo marwadiisa baa la yidhi sharafta badan raxma maxamed xasan samow oo arooskoodu ka dhacay kuna aqalgalay magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya siddeed iyo tobankii bishan aan ku jirno maaje sanadka laba kun iyo labaatanka waxaana leenahay bay yidhaahdeen isku waara oo isku raaga ubad khayr qabana rabba idin kala siiyo aamiin kaasto ugu horreysaan idiin soo qabanayno waa codkii khadra daahir
haddii aan dhaawacaaga u dhiman waaye waa taa khadra daahir codkeeda macalintaasaaanu ku dhaafnay markana dhinacii dhambaalada dhambaalkana soo qabanaya waxaa ugu horeeya xasan maxamed absuge salmaanna mahad faaraxna wuu ku jiraa dad kale ku jira waxaanay kale yihiin cawaale cabdi iyo liibaan maxamed iyo ugaas xasan bashiir iyo xuseen maxamed guuleed iyo sayid cumar cusmaan cabdulle nimcaan waa nimcaan jaamac iyo sacad maxamed iyo cabdulaahi jaamac iyo cabdulaahi xaaji xuudi iyo cabdulcasiis cabdulaahi daahir iyo faarax bashiir iyo shaafici ciid khadar ragood garaase iyo xariir maxamed cali cabdirasaaq biiriye faarax maxamed xirsi good iyo cabdulaahi axmed aadan dhammaan dadkaasi aan soo sheegay iyo saaxiibo kaloo badan waxaa salaan diran u diraya xasan xuseen xasan oo jooga magaalada cadaada waxa uu leeyahay dhammaan dadkaasaan soo sheegay o dhan salaantaas laiga gaarsiiyo waxaan filayaa dadkaasi aad sheegtay oo weliba yaan ka tegin waxaa ugu dambaysa oo dhambaalka ku jirta xayaad aragsan iyo igraan garaase waxaan filayaa inay ku dhegaysanayaan taaniyadan waxay naga soo gaartay hooyo miidow maxamed hooyo maryan cali iyo aabe ibraahim maxamuud iyo cabdirasaaq ibraahim iyo xasan ibraahim iyo faadimo ibraahim xaawo ibraahim seynab ibraahim aanise ibraahim dahabo cabdulaahi maxamed cabdulaahi ibraahim cabdulaahi iglan bashiir iyo khadre qalaad salmo maxamed cabdulaahi iyo ugu dambaysta nasro caynab waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taanayd gaarsiiyaan raxmo ibraahim iyo cabdibile oo wiil uu ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyey munasar cabdi waxa ay leeyihiin ducadu waa xaggiina waxaan leenahay soo weynow munasar noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara anigan aamin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka dhegaystayaashaan usoo qabanayna ibraahino waa heesta homboro waxaa wadajir ugu luuqaynaya bashiir haddi iyo hibe maxamed
homboro libaaxday soo wada jacaylkuna hirdayda kula helaa homboro libaaxday soo wada jacaylkuna hirdayda kula helaa oobaan xariireen kodiyo hilaacey hedhe
hatay sidaanahay ma lagu hayaaye ku hatay sidaanahay ma lagu hayaaye
Thank you. dadkuna hilbahawo halabsada omboro libax bay soo wadahadkuna hilbahawo halabsada mutan hoosu ooye hore may ogeyde mutan hoosu ooye hore may ogeyde
buro iyo codadkii bashiir haadi iyo hiil maxamed ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada caashaay dhambaalkan waxaa ciwaan looga soo dhigay waa tahniyad meher wacan baa la yidhi assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan baa la yidhi ibraahim xasan daandurey iyo caashicud waa tahay waan idinka guddoonnay mid lamidana hawadaan idiin soo marinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaa hambaliyada halkan ka diraya dadka kale ahee waa maxamed hebaan cawaale hibe hebaan cawaale mid walba fartaa lagu soo fiiqo waa ha ka tegin oo ha iloobin waa tahay ishaan ku haynaya muxyidiin cilmi muuse cabdiraxmaan geese cabdilmajiid maxamed talyaani maxamed sheekh xasan ismaaciil maxamed shaafi yaasiin sheekh xasan ismaaciil khadar cali warsame wuxuu ku magac dheeryahay cilmihaad iyo batri cabdulaahi ibraahim iyo cabdirasaaq ibraahim warsame hami buu ku magac dheeryahay iyo cabdiwahaab dayib sheekh jaamac iyo cabdi geesi iyo sadiiq aadan xidig iyo cabdulaahi xaaji xuudi iyo iid qaasim warsame xariir maxamed cali iyo xamda maxamed faarax iyo hani cabdicasiis waxay ku magac dheer tahay hani soomaali iyo falastiin khaliif iyo baxsan barkhad tallan dhammaan qoyska reer heebaan cawaale iyo asxaabta oo isku duuban baa layidhi waxay tahniid meher oo wacan u dirayaan bishaar heebaan cawaale iyo marwadiisa baa layidhi leyle maxamed nuur oo ku aqalgalay lix iyo tobankii bishan maaji sanadkan laba kun iyo labaatanka magaalada boorama ducada waa xaggiina waa tahay meherkaasi dhex maray bishaar heebaan iyo leyle maxamed waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanan waan ugu ducaynaynaa waxaa noo baaqay hooyo timiro fiidow caraale iyo habaryaro madiine fiidow caraale maryam fiidow caraale iyo cabdulaahi maxamed rooble faysal maxamed rooble aadan maxamed rooble axmed nuur maxamed rooble siyaad maxamed rooble faarax maxamed rooble hodan cabdulaahi aadan iyo badriyo siyaad maxamed dhammaan qoyska reer maxamed rooble iyo reer fiidow caraale iyagoo isku duuban waxay taanayd gaarsiinayaan ibraahim maxamed rooble iyo zahro sheekh saciid oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxayna leeyihiin guurkiinna guri khayr guulow ka yeel aamiin ayaan aniguna leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa mar kale ayaan dhinacii heesaha ay dhegaystayaashaan ugu talagallay barnaamijkan dhegaysanaya oo heestalku dhegeedu yahay waayahay aan kaa helo waayaha adduunyada wax ku qaadan maysid ibraahinow ruux walaalku mooda haddii uu ku heshado ad wacad ka diiddo waa tahay waxaa dhammaystiraya fanaanka axmed mooge diibaan
waayaha adduunyada wax qaadan mayside waayaha adduunyada wax qaadan mayside ruux walaalku moodaha haddii uu kuwa heshado od wacad ka diida ruux walaalku moodaha haddii uu kuwa heshado od wacad ka diida wadno hanamasiiye watigii ha noqonine halboluhuma wado dhiigi wadno hanamasiiye watigii ha noqonine hadaadad igu wacantahay ani wadhiiraade hadaad adigu wacantahay ani wadhiiraade sidoon waalanahayba laygu isaadaaye sidoon waalanahayba laygu isaadaaye wegaridhilaabtaliyaaladisadiga adigaa iwiiqe wegaridhilaabtaliyaaladisadiga adigaa iwiiqe werwer laguma waare nafsan kugu waareeje werwer laguma waare nafsan kugu waareeje gamca wada jirkooday wax ku goyn karaane gamca wada jirkooday
waa tahay intaas ayaan kaga gudbanaa waayahay aan ka haylayo codkii axmed muuge liibaan dhambaalka ugu dambeeya ee barnaamijkan ibraahimna waxau naga soo gaaray assalaamu calaykum v o a baa lagu soo bilaabay marka xiga baa layidhi tahniya dhalasho waxaa diraya nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir raxmo xasan daahir cabdirasaaq ibraahim xasan ibraahim waa dhammaan ilmo ibraahim faaduma ku jirta xaawo seynab anise dhammaantood waa ilmo ibraahim iyo sidoo kale hooyo midow maxamed iyo hooyo maryan cali aabe ibraahim maxamuud iyo abaayo dahabow cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi iyo ibraahim cabdulaahi iyo iglan bashiir iyo ugu dambeyntii khatro salaad waa khatro qalaad iyo maxamuud iimaan cabdi aweero dhammaan asxaabtana waxay tahnid dhalasho u dirayaan raxmo ibraahim iyo cabdi bile cabdi oo wiilgu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley ee dalka kenya sideed iyo tobankii bishan maajo sanadkan laba kun iyo labaatan wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi munasar ducada waa dhankiina waa tahay wiilkaasi ku dhashay xerada qaxootiga ee dhagaxley ee ku taalla dhadhaab waxaanu ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada waalidkii wax tara dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin heestaan ku soo gebagabeynayna barnaamijkeena hambalyadii heesaha waxaa halkudhigeedu yahay nasiib waxaana ku luqaynaysaa deeq axmed heestaas ayaana dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajidan kugu soo jeedinaya ibraahim xasan dandurey iyo caashe ibraahim aadan caashucuud intaan mar kala kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaayo nabad keliya
wadnayaal iska oso noloshada weelmaya wadagayaanahay wadagayaanahay jira dantoodna alla waniyaanahay xubnahaas waraabshi waxyahaygibaad xubnahaas waraabshi waxyahaygibaad tahay laba waajibkoodiyo wada jira dantoodna alla waniyaanahay xubnahaas waraabshi waxyahaygibaad xubnahaas waraabshi waxyahaygibaad tahay jacaylkeenu xawaaro weligii ha dhisnaado nasibkeena wanaagsan farxad aan ku wadaagno nasibkeena wanaagsan farxad aan ku wadaagno jacaylkeenu hawaaro weligii ha dhisnaado nasibkeena wanaagsan farxad aan ku wadaagno nasibkeena wanaagsan farxad aan ku wadaagno jacaylkeenu hawaaro weligii ha dhisnaado nasibkeena wanaagsan